بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين قال المؤلف رحمه الله عن ابي هريره رضي الله عنه قال جاء رجل فقال يا رسول الله اوصني فقال لا تغضب ثم ردد مرارا فقال لا تغضب رواه البخاري abuu hurayra waxaa laga wariyey radia allaahu canhu qaala wuxuu yidhi jaaa rajulun nin baa yimid rasuulku u yimid sala allahu caleyh wasalam faqaala ninkii wuxuu yidhi yaa rasuula allaahi awsinii rasuulka ilaahayow ii dardaaran faqaala nebigu wuxuu yidhi laa taqdab ha caroon uma radada miraaran kadibna ninkii wuu ku celceliyey miraaran dhowr jeer ayuu ku celiyey awsinii faqaala nebigu wuxuu yidhi laa taqdab ha caroon laa taqdab waa jumla waaxida halkaa jumlou nebigu kula hadla ugu jawaaba ninkaas calayhi salaatu wasalaam kelima waaxidu ugu jawaabay markuu saxaabigan yidhi awsini wuxuu filayay dardaaran dheer oo meelo badan taabanaya arrimo kala duwanna ka hadlaya markuu nebigu ugu soo koobay laa taqdab waa yaraystay dardaarankii waa la yaraaday ninkan waa ku qanci waaye waa ku kaaftoomi waayey waa ku celiyo wuxuu yidhi awsinii rasuulka ilaahay ii dardaaran anigu dardaaran baan rabaa kelimadiibuu ugu celiyey laa taqdab mar saddexaaduu ku celiyey markii saddexaadna nebigu calayhi salatu wasalaam kelimadiibuu ugu celiyey laa taqdab idan halkaa waxaa ka fahmaynaa kelimadan waa hal kelimad laakiin halkan kelimad waxay ximbaarsan tahay macno aad iyo aad u ballaaran macno weyn ayay ximbaarsan tahay dardaaranna waa ku filan tahay maxaa yeele waa dardaaran wejiyo kala duwan taabanaya kelimada laa taqdab laba arrinba way kulansatay bay yidhahdeen culummadu arrinta koowaad waxa waaye asbaabulqadab ka fogow wax alla wixii cara keeni kara ka dheerow laa taqdab bay soo gelaysaa arrinta labaad ee soo gelaysa waxa waaye haddaad carooto ayba dhacdo inaad xanaaqdo afcaasha ama waxyaabaha ka dhalanaya carada ha fulinin oo ha samaynin caradaadu yaysan kugu ximbaarin waxyaabo xun inaad samayso labada arrinee markaa lagaa nahyinayo waa laba arrin midna waa qabla alqadab midna waa bacda alqadab mid carada ka hor waay intaadan caroonin ka hor wixii caro keeni kara ka dheerow midda labaad waa bacda alqadab caradii way dhacday waad xanaaqday maxaa tillaabahood qaadaysaa haddaad xanaaqdo xuduudda ilaahay ha tillaabin haddaad xanaaqdo xuduudda ilaahay ha tillaabin xadgudub ha samayn waxyaabo xun inaad samayso caradu yaysan kugu kallifin kelimadaas labadaba way kulansanaysaa kelimadda ah laa taqdab riwaayadaha qaar oo fii khaariji albukhaari ah bukhaari ka baxsan waxaa laga soo wariyey inuu yidhi saxaabigan fafakartu fi اlgadb facaraftu ana الshara kulahu min algadb waxaan ku fakiray buu yidhi caradii markuu nebigu laa taqdab ii dhaafi waayey kelimadii aan ku tadaburon si fiican bal ugu fiirsaday waxaan ogaada buu yidhi sharoo dhan inay carada ku jirto sharoo dhanba xanaaquu ka yimaada idan waa dardaaran caama waa dardaaran wax walba taabanaya maxaa yeele dhibaatoo dhan dib haddaad u raacdo masdarka iyo meeshay ka timaada carada wey shaydaankuna qofka waa uga faa'iidaystaa carada qofka markuu xanaaqsan yahay waxyaabo badan kama fiirsado hadallo badan uu ku hadlayana kama fiirsado ficillo badan uu samaynayana kama fiirsado hadalka waa tuuraya asoon ka fiirsan waxaa laga yaabaa war uu berri ka shallaayo inuu ku hadla maanta oo berrina aada uga xumaado in badanna way dhacdaa waxaad arkaysaa qof dhahaya caraa iga keentay iyo markaan warkaan lahaa waan xanaaqsanaa marka shallayta iyo nadaamaa ku dhacaysa markuu ficilkii sameeyo ama caradii ay ka dhacdo oo xanaaqii uu ka keeno arrimo badan kadib qaarna qowl keliya kuma ekaadaan ficilu ku daraa dagaallada dadka muslimiinta dhex maraya kulligiis xagow ka yimaadaa dagaalkaasi waa min alqadab labada qof oo isfeeraysa ama dagaalamaysa waxa isku geeya waa caro labada iscaynaysa waxa isku geeya waa caro kuwa isdilaya waxa isku geynaya waa caro waxaad arkaysaa qofaa qof dilaya markuu qofkii dhinto kadib ayaa waagu u baryaya markaasuu cararaya waa dhuumanaya siduu u baxsa lahaa u ka fakeraya walwalaa u imaanaya murugo maxaa u geeyey inuu qofkan walaalkiiyo dilo waxaa u geeyey carawa idan sharoo dhan caray ka timaadaa sidaa darteed ha caroon laa taqdab macnaheeduma waxaa waaye caroo dhan bayaan lagugu arkin waxay dhahaan culamadu taa suuragal ma aha maxaa yeelay insaanku waxyaabaha alla uu ku beeray caradu waa ka mid qofku waa xanaaqaa asbaabo ka xanaajiya hadduu arko wuu xanaaqayaa qofki caradu waa imaanaysaa iyo xanaaqu laa taqdab marka maxaa loola jeedaa laa taqdab macnaheedu waxa waaye ijtanib asbaab alqadab waxyaabaha carada keeni kara ka dheerow marka horeba ka fogo waxyaabaha carada keeni kara haddaad u fiirsataan caradu inta badan asbaabay leedahay iskama timaado asbaabaha carada waxaa ka mid ah markii dhallinyarada xaggooda la fiiriyo kaftanka faraha badan ee aan xadka lahayn qaarkoodna kaftan maba yaqaanaanoo waxaan kaftan ahayn oo kaftan ka dhigaya waxaa laga yaabaa waxyaabo aan mudnayn in lagu kaftamo oo qofka caro gelinaya oo laga yaabo inuu ka xanaaqo inuu kaftan ahaan ugu isticmaalo qofkana uu ka xanaaqo ka xumaado kaftanku hadduu joogta noqdona waa la mid waxaa ka mida waxyaabaha carada keena farakaciyaarka badan oo qofka lala farakaciyaarayo oo in yarba inta gadaal aad ka soo marta wax ku dhuufanaysid marka dee qofka waa xanuunsanaya waxaa laga yaabaa inuu caroodo asbaabahay ka mid taha calaa kullin wax walboo keeni kara carada ka dheerow wax kastbo wax kastoo carada adiga kuu keenaya ama walaalkaa u keeni kara ka fogow asbaabteeda oo ha la imaanin waxaa kaloo xadiidka laga qaadanayaa inuu nebiga boorinayo sala allahu calayhi wasalam xilmiga iyo dulqaadka marka horena caradaadu inay dhowaato ma aha wax walba inaad ka carooto sax ma aha dad waxaa jira wax walba ka xanaaqaya haddii lala hadlo haddii lala kaftamo haddii la taabto maanta o dhan waa xanaaqsan yahay kaasoo kale ciriiriyu ku jiraa nolol ma aha xanaaq joogtaa nolol ma aha waxaa ka soo dhow inuu dharkiisa la dagaalamo soo dadka dhan ula dagaalamayay oo qofkii soo agmaraba ugu xanaaqayay dabeecadda noocaasoo kale waa dabeecad xun laa taqdab way soo gelaysaaho xilmi iyo dulqaad iyo sabar yeelo ha caroonin caro waxaa looga hortagaa dulqaade dulqaado carada waxaa looga hortagaa sabar ee sabar la imow asbaabaheedana ka fogow hadday caro ku soo gasho waxyaaba lagu daaweeyaa jira oo nebiguna baray sala allahu calayh wasalam waxaa ka mid a qofka inuu ilaahay shaydaan ka magan galo ou yidhaahdo acuudu billaahi min ashaytaani arajiim nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu arkay nin aada u xanaaqsan oo xididadii ay soo baxeen oo indhihiisu gaduudan yihin aada u caraysa markaasuu wuxuu yidhi nebiga calayhi salaatu wasalaam nin buu amro wuxuu ku yidhi ninka inta u tagtay waxaad tidhaahdaa ha yidhaahda acuudu billaahi min ashaytaani arajiim ninkii markuu u tegey uu arrinka u sheegay ninku nin caraysan waayo markaasuu yidhi maana waalan markii laleeyahy acuudu billahi min ashaytaan arajiim dhe ma waalan ah nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhaahday amaa low qaalahaa ladahaba canhu maa yajid hadduu acuudu billaahi min ashaytaan min ashaytaani arajiim uu dhihi lahaa wuxuu dareemayo waa ka tegi lahaayeen buy carada faraha badan lou dareemayo way ka degi lahayd maxaa yeele shaydaanku waa sii kicinaya qofka markuu xanaaqo waa kaaga faa'iidaysanaya haddaad ilaahay ka magan gasho shartii shaydaanka way kaa degaysaa qofkuna wuu soo qaboobayaa marka waxaa asbaabaha ka mid ah hadduu qofku taagan yahay inuu fadhiisto hadduu fadhiyo inuu jiifto waxyaabaha carada dejiyay ka mid tahay waxaa ka mid a inuu qofka soo weyse qaato oo makaanka inta ka tago uu soo weyse qaato asbaabaha carada dejisay ka mid tahay calaa kullin qofka carada wixii dejin kara inuu la yimaado marka horena uu ka taxadara inuu caroodo waa muhiim maxaa yeele caradu sharteedu waa badan tahay dhibaatada ay kuu geysanaysana aaday u badan tahay waxyaaba fara badan ayay qofka ku ximbaaraysaa lidaalika nebigu wuxuu booriyey sala allahu caleyh wasalam uu dhiiro geliy u ammaanay uuna tilmaamay rag ninka ugu legdanta badane ugu fiican inuu yahay ninka markuu caroodo naftiisa hanan kara ee celi kara ma ahan buu yidhi ninka daran ee adag ninka legdanta badan ma aha nin ragga midkii usoo baxaba legdaya kaa ma ahan buu yidhi ninka adag ninka adag ee ninka ragga ah waa aladii yamliku nafsahu cinda alghadab waa ninka markuu caroodo naftiisa hantee celiya ninkaas waayo ninka ragga ah kaa waayo midka kartida leh ninkaa waayo ninka dadnimada leh waa ninka markuu caroodo naftiisa xakamayn kara ma ahan ninka ragga ah ninka markuu xanaaqo wuxuu leeyahay wax kaleba aan is ogeyn oo maantao dhan daldalmaaya caaytamaya hadhowtina dhahaya waxaasoo dhan inaa eriba ma ogi bal waxaaba la arkay dadka qaar markay xanaaqaan qofka waa dilayaa nabarrow ku dhufanaya waa weyn hadhowtina waxaa laga inuu ka dhaarto yidhahdo gacanteeda maba qabanba maba taaban qofkaan xaggaan isku aragnay haddii qofka jirkiisa la firiya nabarraa ku yaalla ninkaana waa diidan yahay inuu nabar u geystay xaggee iska qabala'dahay ninkan waa majnuun oo kale waa waalan yahay markuu xanaaqo sidaa darteed markuu wax geysanayo isma oga ma dareensanaba inuu wax geystay in kale taasaa waxay keenaysaa inuu dafiro ma aha inuu been sheega inuu rabo laakiin maba is oga inuu dhibaato geysta wuxuu le markaa inaan qofkan gacan u qaaday maba ogiba dadka qaar caradoodu waa waali waa nooc waalida ka mid miir ma laha markuu xanaaqa miir ma laha saa lama rabo haddaad carooto waxaa la rabaa inaad naftaada kontarooli karto ood isqaban karto alladii yamliku nafsahu cinda alghadab ninkaa weeye ninka ragga ah waa ninka naftiisa hanta celiya markuu caroodo maxaa yeelay xaaladan oo kale qof dadka naftooda hantaaye aaday u yaryihiin dadka aaday ugu yaryihiin dadka naftooda celin kara ka adkaan kara markay caroodaan ama qadabku soo galo calaa kulli xaal xadiidkan waa xadiid min jawaamic alkelim ayuu ka mid yahay kelimaadkii jaamicaadka ahaa ee nebiga la siiyey sala allahu calayhi wasalam xadiidkan waa ka mid hal kelimad ayuu nebigu alayhi slat slam wuxuu kusoo koobay waxyaaba aad u fara badan oo dhibaatooyina uga reebayo dad ninkan markuu su-aasha uga jawaabaya jawaabtiisao dhan wuxuu kusoo koobay laa taqdab عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال وحر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر فقال رجل إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا فقال إن الله جميل يحب الجمال الكبر بطل الحق وغمط الناس ابن مسعود رضي الله عنه وحال وريي إنه يري النبي عليه الصلاة والسلام وحر لا يدخل الجنة جنة مقله man kaana fii qalbihi qofka qalbigiisu ay ku jirto midqaalu dara quraanyo in la eg oo min kibrin kibira quraanyada mideeda yaryar way oo kibira qofkii qalbigiisa uu ku jiro in la eg macnaha quraanyadaasi oo kibira qofka qalbigiisa uu ku jiro jannada ma galo nin saxaabada ka mid ah wuxuu yidhi ina arajula yuxibu an yakuuna hawbuhu xasanan wa nacluhu xasanaa rasuulka ilaahay oo ninku wuxuu jecel yahay inay maradiisu wanaagsan tahay oy qurxoon tahay kabtiisuna ay qurxoon tahay in la labisto ma kibirkay ka mid tahay qofka dhar qurxoon inuu xirto kaba qurxoon ou xirto ninku waa jecel yahay ma kibiraa taa rasuulka ilaahayo macnaa su-aasha sidaasi ugu wajahan tahay nebiga calayhi salaatu wasalaam faqaala wuxuu yidhi ina allaha jamiilun yuxibu ljamaal ilaahay waa jamiil waa min asmaa'ihi allah waxaa ka mida inuu yahay inuu yahay jamiil hadduu alla jamiil yahay isla markaa yuxibu ljamaal quruxdana waa jecel yahay ilaahay quruxda waa jecel yahay jawaabta macnaheedu waa maha marka waxa la diidan yahay dhar qurxoon iyo kaba qurxoon ma aha ilaahay in la isqurxiyo waa jecel yahay laakiin kibirku waxa waaye buu yidhi alkibru bataru lxaqi ay dafcu lxaqi kibirku waa xaqa oo la dafciyo oo la radiyo oo laga hor yimaado wa gamdu nnaasi ay wa taxqiiru nnaas iyo dadkaoo la xaqiro wey xadiidkan waxaa ku jira tacriifu lkibri nebigaa noo tacriifiye kibir wuxuu yahay calayhi salaatu wasalaam kibir maxaa la yidhaahdaa rasuulkaa sheegay sala allahu calayhi wasalam kibirku waa laba arrin arrinta koowaad kibir xaqoo la diido waa kibir qofka hadduu xaqa ka hor yimaado ee uu diido wuxuu u diidaya waa maxay waa likibrin fii nafsihi waa kibir naftiisa ku jira w waxaa kaloo kibira addoommada ilaahoo la xaqiro inaad u aragto dadku inay kaa liitaan oo ay kaa hooseeyaan adaguna aad ka sarrayso waa nooc min alkibri waa nooc kibirka ka mid a kibirkaasaa la yidhaahdaa laakiin qofku inuu dhar fiican qaato kaba fiican ou xirto kaasi kibir lama yidhaahdo dadka qaar waxaa laga yaabaaba kibirkaba inay u fahamsan yihiin qofka inuu labisto oo la yidhaha qofkaasi waa labisan yahayoo waa kibiraa ku jira taa kibir lama yidhaahdo ina allaha jamiilun yuxibu ljamaal ilaahay quruxda waa jecel yah xadiid kalena wuxuu ahaa ina allaha yuxibu an yaraa athara nicmatihi calaa cabdih ilaahay waa jecel yahay raadka nicmadiisa inuu addoonkiisa ka arko nicmada addoonka uu siiyey raadkiisa iyo wax ka muuqanaya inuu ilaahay addoonkiisa ka arko oo addoonka ay ka muuqdaan ilaahay waa jecelya marka qofka inuu dhar fiican qaato inuu kaba fiican qaato kibir ma ah kibir laakiin waa laba arrin labada arrin iska ilaali mid walbo labada ka midana waa kibir markii xaqa laguu sheego laguu bayaaniyo laguu caddeeyo inaad diiddo waa kibir arrinta labaadoo kibirkaa waxaa waaye dadka inaad xaqirto oo aad liiddo adigana aad isku aragto inaad tahay qof qiimo leh oo sharaf leh oo ayaga ka sarreeya haddii labadaas sifa aad ku sifaysan tahay ama mid ka mida aad ku sifaysan tahay kibir ayaa kugu jira qof kibir ku jirana jannada ma galo xadiidka waxaan kaloo ka qaadanaynaa alkibru waa kabiiratun min alkabaa'ir kibirku waa dembi weyn dembi yar ma aha waa kabiiro kabaa'irta ka mid ah dunuubta waaweyn buu ka mid yahay culummada wax ka alifay filkabaa'irna way ku dareen kabaa'irta kibirka way ku dareen adilada ay deliishadeen xadiidkani waa ka mid laa yadkhulu jannata man kana fii qalbihi midqaalu darati min kibr ila janna laga anfiyey mar haddii jannada loo diido laga anfiyo daliil waxay u tahay inuu qof dembigaasi yahay dembi weyn ou yahay kabiira min alkabaa'ir waxaa intaa dheer qofka markuu kibrayo macnaheedu waxa waaye waa qof sheegtay sifa min sifaat illaah wuxuu ilaahay xaq u lahaa subxaanahu wa tacaala ayuu alla ku qabsaday allah subxaanahu wa tacaalana wuxuu sheegay qofkii kibriyaaga ku qabsada inuu cadaabayo ou ciqaabayo ilaahay waa mutakabir waa min asmaa'ihi subxaanaه wa tacaala fii xaqi اllahi caza wajal waa sifatu kamaal atakabur fii xaqi اllah waa sifatu kamaal naqsi ma aha laakiin fii xaqi اlmakhluuqiin waa sifatu naqsin maxaa yeelay insaanku xaq uma lahan inuu iskibriyo maxaa yeeley kibriya allah iskale walahu اlkibriya fi الsamaawaati wاlard samaawaadkii arladaba ilaahay bay u sugnaatay kibriya samaawaadka arlada dhexdooda ilaahay asaa iskale subxaana wa tacaala alkibriyaa adiga ayuha alinsaan inaad iskibriso xaq uma lihid ood isla weynaato man anta xataa tatakabar maxaa tahay adiga bal horta taariikhdaada dib ugu noqo xagee ka timid xageed ka soo jeedaa asalkaagu waa aadam aadamna waa min turaab dhoobaa laga abuuray dhoobaad ka soo jeedaa asalkii markii dhooba laga abuuray kadibna farci wuxuu noqday mani mani maryaha xataa laga nadiifsanayo wasakdeeda raa'ixadeeduna ay tahay raa'ixa kariiha ayaa laga abuuray culamada qaara waxay yidhahdeen waxaa la yaab leh insaanka iskibrinaya muxuu isla kibrinayaa waxay yidhahdeen calooshiisa wuxuu ku wataa wasakh nijaasuu caloosha ku wataa hadduu dhintana wuxuu u dhammaanayaa jiifo iyo bakti buu u dhammaanayaa ilaa soo qurmaaya haddii qofka meyd noqdo la aasi waayo sooma soo urayo waa soo uraya waa soo qurmaya dheecaanuu noqonaya waa soo shiiraya saasna waa u dhammaanaysa asalkaagana maniyaa laga abuuray iyo dhoobo intaad nooshahay wasakhaad caloosha ku sidataa haddaad dhimatana jiifaa u dhima xaggee kibri ku aragta marka yaa ku siiyey takabur iyo isla weynin xaq uma lihid inaad isla weynaato xaq uma lihid inaad iskibriso sifo adigu aad leedahayna ma aha sifo adigu aad leedahay ma aha waa sifo ilaahay leeyahay subxaanahu wa tacaala marka kibirku waa sifa qabiixa fi linsaan dadkuna waa necab yihiin qofka isla weyn lama jecla cinda annaas ilaahayna ma jecla subxaanahu wa tacaala addoommada ilaahayna ma jecla aakhirana jannada geli maayo sida nebigu sheegay sala allahu calayhi wasalam rawaahu muslim وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال وحير قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه رواه مسلم قد أفلح وحا ليباني بوير من أسلم قفك إسلامه أو إلهي أهو قنسمه ورزق الإرزاقي الله كو إرزاقي كفافا wax kafaafa oo yani ku filan uu ku dhowrsado waqanacahu allah allana uu ku qanciyo bimaa aataahu waxa uu siiyey saddex khasladood w saddexdaa khasladood qofkii hela waa liibaanay buu yidhi nebigu sala allahu calayh wasalam khaslada koowaad waxa waaye alislaam qofku muslim noqda waa liibaanay maxaa yeelay islaamnimadu waxay sabab u tahay khayru dunya walaakhira adduun iyo aakhiraba wanaag iyo guul waxaad ku gaari kartaa inaad muslim tahay arrinta ugu muhiimsanna waa qad aflaxa man aslama haddii ilaahay islaamnimo ku waafajiyo subxaana wa tacaala ilaahay khayr fara badan ayuu kula doonay ina diina cinda allahi lislaam diinka ilaahay agtii looga yani diinka lagu dhaqmayo ee ilaahay raalli ka yahay waa diinta islaamka waa waman yabtaqi hayra alislaami diinan falan yuqbala minh wahuwa fi laakhirati min alkhaasiriin qofkii islaamnimo waxaan ahayn diin ka raadiya ilaahay ka aqbali maayo laga aqbali maayo aakhirana wuxuu ka mid yahay kuwa khasaaray ee guuldarradu ku dhacday waa khaasir fi dunya walaakhira marka islaamnimadu waa acdamu nicmatin ancama allahu caza wajala biha cala almuslimiin nicmada ugu weyn ee ilaahay uu mu'miniinta ugu nicmeeyey muslimiinta waa nicmat lislaam nicmo ka weyni ma jirto haddii ilaahay muslimkaa dhiga ilaahay khayr badanuu kula doono keliya waxaa muhiima inaa ilaahay weydiisato inuu kugu sugo kuguna dilo adigoo muslima sida uu ku ducaystay yuusuf calayhi salaam tawafanii musliman wa alxiqnii biاsaalixiin ilaahu i oofso anigoo muslima kuwii suubanaa ee wanaagsanaana ilaahu i haleeshii wey qad aflaxa man aslama warusiqa kafaafan waa khaslada labaad qofku kama maarmo wuxuu cuno iyo wuxuu cabbe inuu helo waxa ilaahay ku siinayo oo risqi ah hadduu ilaahay kaaga dhiga kafaaf kafaaf bimacnaa waa wax kugu filan wax kaa badan oo ku fasahaadiye ma ah maxaa yeelay qaninimada hadday noqoto mid mudqiya oo qofka xadkiisa tillaabiya qofkaasi waa halaagsame hanti fara badan oo ku fasahaadisa waxaa kaaga khayr badan wax kugu filan oo ilaahay ku siiyo subxaana wa tacaala adiga iyo reerkaaga ciddaa mas-uulka ka tahay idinku filan arrinta saddexaad oo iyadana aad u qiimaha badanla waxa waye waqanacahu allahu bimaa aataa hadduu ilaahay risqi ku siiyo laakiin risqiga alla uu ku siiyey ilaahay uusan kugu qancin oo qanaaca aysan jirin qofkaasi adduunyada waxa yaalo dhan haddii la siiyo waa faqiir waxba ma haysto wuxuu doono ha helo oo dhaqaalo ah daaro ah haddaan ilaahay ku qancin subxaana wa tacaala ka zuuli maayo inuu faqiir yahay haninimada dhabtaana ma aha hanti fara badan iyo maal fara badan ma aha laysa alghinaa can karati alcarab walaakina alghinaa hina nafs nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay haninimadu ma ahan hanti fara badan laakiin haninimadu waxa waaye buu yidhaahday midda nafta waay inuu ilaahay qofka ku qanciyo haninimadu nafta waxa waaye in ilaahay qanaaca ku siiyo marka qofka ilaahay uu ku irsaaqo wax ku filan ilaahayna uu ku qanciyo qofkaasi uu qanaaco ku helo qofkaasi khayru dunya waalaakhira labadaba waa isku helay waa muslim ilaahay waa irsaaqay wixii ilaahay siiyana ilaahay waa ku qanciyey qofkaasi wuxuu helay raaxo adduunyo iyo mid aakhira labadaba wuu helay marka saddexdaa khasladood qofkii hela waa liibaanay buu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال وحر جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال وحر يا رسول الله عظني وأوجز وحر رسولك إلهي عظني إواني وأوجز وأنا ذا صوق قابي iwaani iina soo koob macnaha faqaala wuxuu yidhi idaa qumta fii salaatika haddaad salaadaada u istaagto fasalli salaata muwadicin waxaad tukataa mid wax sagootinaya salaadiisa tuko walaa takallam bikalaamin ha ku hadlin hadal tactadiru minhu qadan berri aad ka cudur daaranaysana ha ku hadlin waajmic ilya'sa quus kulmi waxaad jamcisaa ood qalbigaaga ku kulmisaa quus aad ka quusanayso mimaa fii aydi nnaasi dadka gacmahooda wixii ku sugan ee ku jira rawaahu axmed imaamu axmed ayaa xadiidkan wariyey sheikhu اlalbani raximah اllah fi silsila صaxiixa ayuu xadiidkan ku saxiixiyey abu ayub alansaari radi allahu canhu waxaa laga wariyey inuu yidhi jaءa rajul ilى الnabiy sal اl alay slam nin baa nebiga u yimid faqaala wuxuu yidhi yaa rasuula allahi cidnii waawjiz faqaala idaa qumta fii salaatika fasalli salaata muwadicin rasuulka ilaahay uu iwaane wey waawjiz soo gaabi yani hadal gaaban ii sheeg waay iisoo koob waxaa laga yaabaa hadalkan ninka ku dhiiranaya hadda jaaa rajulun buu yidhi laakiin dadka sidaa wararka ugu dhiirta waa acraabta waay waa nin reer baadiye ah sida anas oo wariyey radi allahu can waan ka xishoo jirnay buu yidhi nebiga calayi slat slam waan ka heebaysan jirnay inaan wax weydiinno waxaana tamani jirna buu yidhi inu nin reer baadiyaa yimaado oo su-aala weydiiyo maxaa yeelay ayagu way ku dhiiranaayeen xagga hadalka laakiin saxaabadii nebiga la joogtay calayhi salaatu wasalaam way ka heebaysan jireen hadallada dhiidhiiran inta badan ayagaa ku hadli jiray waxaa hadda ka mid ah cidnii waa awjis iwaani buu yidhi haddana wuxuu yidhi waa awjis soo gaabi oo soo khulaasay amaraa ku jira laakiin nebigu calayhi salaatu wasalaam waxba ma canaanan maxaa yeelay ninkaani waxbaridu u baahan yahay xumaan ulama jeede eh wuxuu rabaa in wax loo faa'iideeyo ii gaabina wuxuu ula jeedaa hadalka hadduu ugu bato waa iga kala lumaya warku hadduu dheeraado waa run oo qaarkii qaarka kale u hilmaamsiinaya marka ii soo gaayo wuy hadal yaroon fahmi karo oon weelayn karo oon xifdi karo igu waaniyo ii sheeg nabiga calayh slat slam wuxu yidhi idaa qumta fii salaatika fasalli fa salaata muwadicin haddii aad salaadda u istaagto mid wax sagootinaya salaadiisoo kale tuko fasalli salaata muwadicin ay fasalli mila salaati muwadicin w yacnii mid wax sagootinaya salaadiisoo kale tuko maxaa loola jeedaa mid wax sagootinaya waxaa laga wadaa qof dadka sagootinaya ee leh aniga waan dhimanayaa oo ajashibaa ii imaanaysa siduu u tukan lahaa maalan haddii qof hadda lagu dhihi lahaa salaadii cishaha markii laga baxo shan daqiiqa kadib aad dhimanaysaa oo malakulmowdka kuu imaanaya marka cishaha tuko qofkaas siduu cishaha u tukan lahaa dee waa salaadda ugu dambayso adduunka uga baxaya wuxuu u tukan lahaa siduu isleeyahay waa ugu wanaagsan tahay waana ugu fiicantood ilaahay ugu dhowaan lahaa subxaana wa tacaala salaad khushuuc leh degdeg aan lahayn waxba aan ka dhinaynu la imaan laha macnaha ku dadaal waaye salaada inaad dhammaystirto ujeeddada waa intaa salaad dhammaystira inaad tukato ku dadaal oo aadan salaadaadi khalal iyo dhaawac iska gelin walaa takalam bikalaamin tactadiru minhu hadaa ha ku hadlin hadal berri aad ka cudur daaranayso warkan macnihiisu waxaa waaye ka fiirso intaadan hadlin ka hor intaadan hadlin oo hadalka kaa soo bixin ka hor ka fiirso ka fakir waa tafakar qabla an tatakalam fikraddu ha kuu horayso xisaabtan gal adiga dhexdaada hadalkan haddaad ku hadasho maxaa kaaga imaan kara ma eedaa kaaga soo noqonaysa ma dhibaataa kaaga imaanaysa ilaahay xaggii subxaanaه wa tacaala fakir ha ku hadlin hadal berri aad ka cudur daaranayso aad leeda waa ka xumahay hadalkan shala ku hadla qalad u ahaa taa waxaa ka habboon inaad marka hore ka fiirsato xadiidku macnihiisu ma aha haddaad mar hadasho marna yani ha cudur daaranoo qaladka iskaga soco ma aha haddaa qaldanto waa inaad toobad keento qaladka ka noqoto laakiin nebigu wuxuu ula jeedaa sala allahu calay wasalam intaadan hadlin ka hor hadal aad ka fiirsatay ku hadal ood ka fakir intuusa hadalka ku soo dhaafin waana sida la rabo qofka inuu ku fakiro hadalkiisa ka hor qofku hadduu hadal badan yahay way ku adag tahay arrintan oo kale arrintan waxaa ka bixi kara dadka hadalkooda kooban yaho hadalka yar laakiin qof war badan muxuuba ka fiirsadaa maanta oo dhanba warkiisu bareeg la qabta ma laha wuu daldalmayaa qofku uu arko waa la hadlayaa hadallada waa iska tuuriyaynayaa mee qofkuu ka hor yimaado iyo cid alle cidduu ka hor yimaado ula hadlaya kaasi maalin walbuu shallaayaa maalin walbana waxaa arkaysaa asoo lagu dheggan yahay oo lagu haysta hadallou ku hadlay maalheblo sidaasuu yidhi maalheblo sidaasuu yidhi dadkana waa ku dhagan yihiin xisaabta aakhirana waa u dhimanta ila wuxuu ku hadlayo dhan waa la qorayaa qofka hadalkiisa inuu xadido waa muhiim karatu lkalaamna waxyaabaha jirka baabi'iya qalbiga dila qallajiya waxaa ka mid a hadalka faraha badan alimaam ibnuqayim raximah ullah wuxuu sheegay afar arrimood uu ku sheegay inay jirka insaanka baabi'iyaan afarta arrimood waxaa ka mid ahaa karatu lkalaam hadalka faraha badan wuxuu kalou sheegay karatu lakli cunnada faraha badan waxaa ka mid a karatu nawm hurdada faraha badan midda afaraadna wuxuu yidhi waa karatu ljimaac galmada faraha badan afartu wuxuu yidhi jirka waa baabi'iya waana xaqiiqo waaye afartuba jirka waa dilaan qofku hadduu hadal badan yahay waa daalayaa qalbigana waa dilaa hadalka faraha badan meelo u dhaawaco qalbigaa ka mid a cunnada faraha badan jirku nafaqo maaha waalidku waxaa laga yaabaa cunuga ilmaha inay ku qasbaan cunno badan cun laakiin xal ma aha cunno badan cun sida nebiga u qaybiyey sala allahu caleyh wasalama in caloosha loo qaybiyo ayaa caafimaad ku jira cunnada faraha badan waxyaabaha jirka baabi'iyay ka mid tah hurdada faraha badanna waa la mid qofka hadduu jiifkiisa bato jirkiisa nuqsaan fara badanaa ku dhacaysa waa daciifaya waa taagdaraynaya karatu ljimaacna waa la mid calaa kullin afartuu sheegay waxaa ka mid ahaa midda hadda aan ka hadlaynay oo ah hadalka faraha badan waa karatu lkalaam waa mima yudcifu ljisma waxyaabaha jirka daciifiya ayuu ka mid yahay hadalka faraha badan dembigiisa iyo dhacdhiciisuna waa bataa hadduu qofku war badan yahay wa ajmic ilya'sa mima fii aydi nnaas waxaad jamcisaa buu yidhi quus aad ka quusanayso waxa dadka gacmahooda ku jira qaybtan saddexaad nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ninkan u dardaarmaya saxaabiga ah wuxuu rasuulka saxaabigan u dardaarmay inuu ka quusto wax dad ay haystaan macnaheedu waxa waaye istagni camaa fii aydi nnaas ka deeqtoon waxa dadka gacmahooda ku jira ilaahay subxaanahu wa tacaala tala saaro asiga baryadiisa badi umuurahaaga u dhiibo waxay dadka haystaanna ka kaaftoon ilaaha kaa deeqaya subxaanaه wa tacaala wman ystagni yugnihi اllah qofkii deeqtooma oo dadka waxay haystaan ka deeqtooma ilaahaa deeqa subxaanaه wa tacaala وعan muscab bn sacdi أn النabiya slى الlaه عlيه وsلم qaala wuxuu yihi hal tunsaruuna wturزaquuna إla bضucafaaئiكum rawaahu اlbukhaariyu imaam اlbukhaari ayaa wariyey muscab ibnu sacd waa taabici xadiidka hadda yow ka wariyey wuxuu yidhi can nabiy sooma ana nabiy sal slama qaala xukunkiisa waa maxay waa mursal laakiin xadiidka bukhaarina waa soo saaro rawaahu lbukhaariyu ayuu sheikhu yidhi raximah llah xadiidku waa mursal laakiin shaahiduu leeyahay markhaati ayuu leeyahay saxiixa min xadiidi abi darda radia allahu can mucalliqana hoosuu ku sheegayaa nabigu calayhi salaatu wasalam wuxuu yidhi hal tunsaruuna waturzaquuna ila biducafaa'ikum riyaadusaalixiinkana waa ku jiraa xadiidkan hal tunsaruuna ma la idiin gargaaraya wa tursaquuna ma la idin irsaaqaya ilaa biducafaa'ikum ilaa kuwiinna ducafada mooye ma cid kalaa laydinkugu gargaaraya oo laydinku irsaaqaya rawaahu lbukhaariyu xadiidka macnihiisa waxa waaye hal tunsaruuna istifhaamkan waa inkaari ay laa tunsaruuna walaa tursaquun la idiin gargaari maayo mana la idin irsaaqayo ilaa biducafaa'ikum ilaa bisababi ducafaa'ikum ilaa kuwiinna taagta daran sababtooda mooyaane macnaha wuxuu alla idinku irsaaqayaa mar walba waa dadka masaakiinta ah waa kuwa taagta daran ee aad mas-uulka ka tihiin waa kuwa masaakiinta ah ee adinka sabab aad u tihiin ma aragtay risqigooda aad sabab u tihiin ood wax siisaan ood wax ku sadaqaysataan oo nafaqadooda aad bixisaan kuwaasaa laydinku irsaaqaya ahlucilmiga qaar ka mid a xadiidka markay sharaxayeen waxay yidhaahdeen dadka ducafada ah loolama jeedo fuqaro keliya waa qof walba oo gacantaada u baahan ama ha ahaado qof raga oo faqiira ama caruurta kuwaad dhashay iyo kuwaad mas-uul ka tahay xaasaskaaga iyo dumarka aad mas-uulka ka tahay intaba haddaad u istaagto kafaaladooda ogow bisababihim ayaa ilaahay kugu irsaaqaya subxaana wa tacaala waxaad arkaysaa qofka marka hore oo laga yaabo naft keligii inuu ahaa in nolosha ay ciriiri ku ahayd markuu mas-uuliyad qaado oo maalan reer yeesho waxyaabuusan heli jirin uu helayaa maxaa yeelay ducafada hadda xaaskaa ka mida u taagan yahay nafaqadeedii caruuraa soo kordhaysa waxaa laga yaaba markay caruur soo kororto waxyaabuhuu heli jiray marka hore wax ka badan haddana inuu helo risqigan sababta ugu imaanaya waa maxay waa biducafaa'ikum qof waxaad arkaysaa markuusan hore aan waxba sadaqaysan maalkiisa u yaraa laakiin markuu wax sadaqaysto wax la baxo maalkiisaa badanaya waxaad arkaysaa hantidiisa u barakowday sadaqada sideedaba maalka hoos uma dhigto dadka bukhalada ah waxay aaminsan yihiin haddii wax la bixiyo in la faqiirayo oo wuxuu leeyahy intaan aan haysto haddaan bixiyo maxaan ku noolaanayaa haddaan hantideeda wax ka sadaqaysto nuqsaana tijaaradeeda iyo ganacsigayga ku imaanaysa fikirkaasi fikir qaldan waayo haddaad wax sadaqaysato meelaadan filanayna ilaahay kaa siinaya intaad haysatana ilaaha kuu barakaynaya maalkaaga waa ku ziyaadaya ee ku nuqsaami maayo walidaalika nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu idhaahday wamaa naqasat sadaqatun min maalin sadaqo ma nuqsaamiso maal waxba kama nuqsaamiso maalka haddaad sadaqo ka bixiso isma dhimin bal waa ziyaado waa barakoobaya maxaa yeelay ducadii malaga uu ku ducaynayo lahaa allaahuma anfiq allaahuma acطi munfiqan khalafan ilaahow sii mid wax bixiya allow badel sii ducadaasaa kuu dhawoobaysa ballanqaadka ilaahayna meeshuu yaallaa oo allah subxaana wa tacaala uu ballan qaaday qofkii wax bixiya inuu ilaahay badel siinayo subxaanahu wa tacaala sadaqadu marka waxma nuqsaamiso bal sadaqadu waxbay ziyaadisaa ziyaadada xaggee uga imaanaysaa ducafada iyo masaakiinta oo wax ku sadaqaystay sababtooda ilaahay ku irsaaqaya subxaana wa tacaala hal tunsaruuna wa tursaquuna ila biducafaa'ikum rawahu lbukhaariyu wallahu aclam wsala allahu calaa nabiyina muxamed wcala aalihi wasaxbihi ajmaciin